إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka warbaahinta alfurqaan askar ka tirsan ciidanka danab ee uu maraykanka tababartay ayaa lagu dilay deegaanka farsooley kadib markii ay halkaasi weerar kusoo qaadeen dowladda itoobiya ayaa codsatay in aan dalka soomaaliya laga saarin ciidamada shisheeye ee admis kuwaasoo mudbixitaankooda ugu dambeeya ay aada u soo dhowaatay waxaa maanta xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka loo diiday inuu ka duulo garoonka magaalada muqdisho dagaalo culus ayaa lasoo sheegayaa inay ka socdaan qayb ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay maamulka jubbaland qaar ka mid ah haweenka ku ganacsada hareeraha mid ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho ayaa u jawaabay madaali guddoomiyaha dowladda federaalk ee banaadir oo haweenka eed u jeediyey dowladda itoobiya oo walaac ka muujisay hubka ay masar u soo qaaday dowladda federaalka ayadoo ka digtay in hubkaasi uu gacanta u galo mujaahidiinta al-shabaab warka dibaddana ururka shiicada ah ee isku magacaabay xisbullah ayaa saakay gentaalo balastika ah ku garaacay dhulka la haysto gaar ahaan talaabiib qodobada wararka ugu daroon ay ahaayeen u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur arbaco ah taariikhdana ay tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan askar ka tirsan ciidamada danab ee uu maraykanku tababartay ayaa lagu dilay deegaanka farsooley kadib markii ay halkaasi weerar kusoo qaadeen warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo gudbinaya ciidanka danab ayaa rasaas ooda uga qaaday xaafado ka tirsan deegaanka farsooley iyo hoostaga degmada toorotorow ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose kadib markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala kulmeen weerar aanay filanaynin ciidanka danab waxaa dagaalka looga dilay afar askari iyadoo looga dhaawacay saddex kale waxayna xerada baledugla geeyeen meedka askartii laga dilay iyo kuwii laga dhaawacay sida yalfurqaan u xaqiijiyaan ila lagu kalsoon yahay danab ayaa rasaas ula kaca xaafadaha ku furay muddadii ay meydka iyo dhaawacyada qaadayeen waxaana dadka reedka ka soo gaaray dhaawac afar qofood ah oo saddex ka mid ay haween yihiin siday inoo sheegeen dadka deegaanka iyo ehelada dhibanayaasha ee waxyeeladu kaga yimid ciidamada maraykanka u shaqeeya nimankii ridada murtadiinta iyo saliidiinta caleemana anagoo iska jijiifin soo weeraray dad marasoo masaakiina iska jijiifo guryahooda jiifaxabada u galay mahana dhib kal maqalno insha allahu wax kale manugu haystaane wama naqamuu ilaa an yuuminuu billaahi alcasiizi alxamiid intaasay nagu haystaan saddex haween ah iyo odigoo ay amana geereen dhaawaca hal gabaraan u daran alxamdulilah ayagana way roon yihiin aaday ladan yihiin gabadhii maala meel gurmada loo qaaday way fiican tahay dhib kale ma jiro dad waaweyn waayo oo dada guryahooda iska jiifo manaa guryahooda iska jiifa ahel dad waaweyn waayo adeer alxamdulilah kulleyb waa qadarta ilaahi waa qoran tahay aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi maxamed cali cabdidulaalka warleh ayaan ahay odayba magaaladan waa ahay wixii ilaahay noo soo qoran alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan nimankii oo marka oo nabaddiidka ahay oo inkaarta qabay ayaa marka hal iyo toban sac camal ayaa marka nasoo weerareen anagoo marka iska jiifno guryaheena iska jiifno iyo dad maciishada iska soo raadsadeen intaasun baa marka ilaahay qadarkiisa marka qadar toban sac camal ah ay marka xabad noogu soo fureen guryahanaan iska jiifnay waxba kama galabsano waxaan ka hadlayno male marka intii dhacdo waa intaas dhaawac dhimasha ilaahay kulley waana gudbiye laakiin wixii dhaawac ah intaa adigo marka oo nabdoonku kuu sheego way ciidamada maraykanka ka ugaarto ee baangaraafama danab shaqooyinka ugu weyn ay maraykanka u qabtaan ayaa dhibaataynta dadka reedka iyo la dagaalanka horumarka bulshada marar badan waxay xerada beledogle ka soo qaadeen xayawaanka doonfaarka loo yaqaano nooc ka mid a oo dhib badan islamarkaana laga keenay dalka dibaddiisa kaasoo doonfaarkii horey u joogay dalka ka xaalufin badan arrintan ayaa ka dhigan in ciidamada maraykanka u shaqeeya ay la dagaalamayaan dadka soomaaliyeed noloshooda tacabka beerahooda iyo horumarkooda amni ujeed ujeeddaduna waxay tahay in dadka qaxooti noqdaan oo iska xaadiriyaan ujeeddaduna waxay tahay in dadka qaxooti noqdaan oo iska xaadiriyaan xerya ay ka soo oodeen magaalada muqdisho sida ay sheegayaan aqoonyahanada soomaaliyeed dowladda itoobiya ayaa codsatay in aan dalka soomaaliya laga saarin ciidamada shisheeye admis kuwaasoo muddo bixitaankooda ugu dambeeyay ay aada u soo dhowaatay tafaasiisha warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya wasiirka arrimaha dibadda itoobiya taye ateska salasiya ayaa sheegay in loo baahan yahay in si taxadir leh looga fiirsado ka hor inta aan la go'aamin qabanqaabada bixitaanka ugu dambeeya ee ciidamada atmis ateska ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in la tixgeliyo dadaalada joogtada ah ee ciidamada itoobiya ay kula dagaalamayaan waxa ay ugu yeereen kooxaha mintidiinta asal raaca ah hadalkan ayuu sheegay intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay catherine moly oo ah kaaliyaha xoghayaha arrimaha afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka taye ayaa muujiyey sida ay itoobiya uga go'an tahay horumarinta nabad iyo ammaan ka dhacda gobolka geeska afrika isagoo nabadda u arka in meesha laga saaro cid walba oo ku dhaqmaysa diinta islaamka kana soo horjeeda waxa ay itoobiyaanka diin ahaan u aaminsan yihiin labadeenna waxaan xaqiijinnay muhiimadda ay leedahay sii wadidda dadaalkayga ku aadan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo dhismaha nabadda iyo amniga gobolka ayuu yidhi wasiir taye dooddiisa kadib etoobiya ayaa maalintii daraad ahayd walaaca ka muujisay hub ay dowladda masar ka soo dejisay muqdisho kaasoo ay sheegtay inuu u gacan geli doono xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa maanta xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk loo diiday inuu ka duulo garoonka magaalada muqdisho warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye mar kale dowladda federaalk ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka u diiday inay u safraan magaalada baydhabo u ka arrimiyo maamulka la baxay koonfur galbeed waxaase agtay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay u diideen inuu halkaasi ka duulo xildhibaan maxamed sheekh cabdulaahi ciiro oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk xildhibaankan ayaa markii uu tegey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho lagu wargeliyey inuusan u safri karin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay horey waxaa sidan oo kale loogu diiday inay garoonka ka duusho haweenay lagu magacaabo sarada oo iyaduna ka mid ah xildhibaanada tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay warbaahintu tabinaysay in heshiis hordhaca laga gaaray khilaafka xasan sheekh maxamuud iyo laafta gareen dagaalo culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka socdaan qeybo ka mid ah gobolka amxaarada ee dalka itoobiya zakariya cumar ayaa faahfaahinaya dagaaladan oo u dhexeeyey maleeshiyaadka mucaaradka jabhadda fano iyo ciidamada militariga itoobiya ayaa waxa ay ka bilowdeen qeybo ka mid ah deegaanada ismaamulka amxaarada warbaahinta waddanka itoobiya ayaa tabinayso in dagaaladan hadda socdo ay bilowdeen axaddii lasoo dhaafay islamarkaana ay ka dhaceen deegaano ka tirsan ismaamulka amxaarada dada goobjoogayaal ah ayaa warinaya in goobaha ay dagaalada ka socdaan ay ka mid yihiin armajihow amhara saynti oo ka tirsan gobolka wallah lasti iyo tega iyo deegaano kale oo muhiim ah warbaahinta taabacsan kooxda mucaaradka ee fano ayaa xaggeeda sheegtay in ciidamo hubaysan oo iyada ka tirsan ay weerar xooggan ku qaadeen magaalooyin ka tirsan gobolka shawa ee dhaca deegaanada ismaamulka amxaarada in maamulka adis ababa uu qorsheenayo howlgallo duqayn ah oo uu ku beegsanayo kooxda mucaaradka ee dagaalka adag kula jirta ciidamada militariga itoobiya dowladda itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay wajahaysay dagaallo xoogan oo ay kula jirtay ciidamada jabhadda mucaaradka ee fano waxaana dagaaladaasi dowladda itoobiya ay ka dhaxashay in deegaano ballaaran oo ay gacanta ku haysay ay la wareegaan kooxda mucaaradka ee fano wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan laba askari oo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askartan ayaa ka kala yimid degmooyinka kala ah degmada afmadow iyo deegaanka kulbiyow waxaana qaabilay dhinacyada ku shaqada leh ee walaayada askartan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askariga ugu horreeya ayaa ka sheekeeyey ciidamadii uu ka tirsanaa iyo halka uu ka howlgeli jiray marka afmadoon xaradan wasgudan ka tirsanay haddana waa maasha allah muslimiintan la joogaa caadi oo askari qorigiis wato qori booshkiisa lii siiyey marka askartan ka tirsanay waxyaalaan arkay haddee ruux dembi aan gelin dembi lasoo saaro ama oo shabaab aan ahayn oo la dhaha shabaabaa tahay camal lagu soo xirto soo dhibka somal waa lasoo xirana qofka haddii laga sheekay lambarihiisa la baraa waa shabaab aad la shaqeysa camal lagu soo xirana oo waxbana aan ka jirin ruuxana liiska loo shacab ahaya soomaali marka haddii odayaashii waxay imaanaya marka in lacag lagu deysanaya diidaya marka marka saa ayadaa jirta kolloba dadkaasna waxaan u rajeynaya inay taa ayada ay ka waanto waan hadii kun shan boqol ama kun sidaa ko- sida ruux kasta uu kala lacag badan yahay camal oo dhan. saasaa laga qaaday magacayga waa cabdifataax cali shir dhugow waxaan ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana jooga jaaboni maantana waxaa la joogaa walaayada islaamka alxamdulilah waxaan ka raacay kulbiyow tababar waan soo qaatay mid saddex bilood ah ciidanka dee jaaboni baan iska dhex joogay nin soddon laba askari baan iska marka muddo yarna waan ka tirsanaa askarigan ayaa markuu uu go-aansaday inuu ka soo baxo jubbaland wuxuu la soo xidhiidhay ehelkiisa isagoo wax uusan filaynin kala kulmay walaayada taas oo ah in uu wixii watay loo lacageeyey ehelkeen la soo xiriiray qalaawada inta joogtaan la soo xiriiray sidaa marka aan aan ku soo baxay qori booshaan la timin muslimiintuna waa ay lacageen saaid waxaa farxad lama dhigar meel lagaa nacabi tagi doontaa marka hore isla niyaday ku jirta laakiin meel laga jecel yahay umaaday kaasuu dhaween wanaagsan ballaaran iyo fideen gacan fidan Bal kuwa waxaan dhihi lahaa meesheeda kasoo waanto oo kasoo taga aan dhihi lahaa kaloo hadda waxaan dhihi lahaa kuwa meesha joogo murtidiinta ah qoryihiin la soo taga soo waanto ilaahay idiin soo hanuuniyo inta imaada anig qorigeydaan liima horta waa lii lacagayey maasha allah taa idan waa ku faraxsanahay marka eh, dadkaas waxaan baaq ugu diri lahaa inay imaadaan oo dhallinyarada ah meesha joogta ku lunsan ilaahay idiin soo hanuuniyaan dhihi lahaa muslimiintana u imaada dadkiina dhinac ka raacaan dhihi lahaa marka haddana waxaan joogaa walaayada islaamkaan la joogaa hambar yaan leeya waxaa liiga soo dhageeyay si wanaagsan baa liiga soo dhageeyay gacan furan oo naxariis ku jirto marka aad baan ugu mahad celinaya walaayada islaamka si wanaagsan bay ugu soo dhageysay waxaan ugu baaqayaa inay iskaga soo caraan meesha iskaga soo baxaan gacan furan ayaa lagu soo dhaweynaya ma aha markii ugu horreysay oo ay wilaayada soo bandhigto oo askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah haweenka ku ganacsada hareeraha mid ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho ayaa u jawaabay madaali gudoomiyaha dowladda federaalk ee banaadir oo haweenka eed u jeediyey warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar madaale oo ah gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa haweenkan ku eedeeyey inay sabab u yihiin nadaafad darrada ka jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho balse haweenka ganacsatada ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah mar ay warbaahinta la hadlayeen ayaa waxa ay sheegeen in gudoomiyaha dowladda federaalka uu howshiisa gabay islamarkaana uu doonayo in iyaga u adeegsado howshii nadaafadda ee laga rabay inuu maamulka ka shaqeeyo iyagoo intaasi ku daray in lacago canshuur ah laga qaado saasoo ay tahayna aan waxba loogu qaban lacagahaasi ee ka qaado dowladda federaalka laamiga saanaan oo anagu bis oo mar oon hawlkicina oo marna iska fadhino ma ka tegayni laamigaan gudoomiyaana hadalkiisa waa iska hadlaa inaan nadaafa oon kaloon samayno rabiya asaga wax kaloo naaga rabo male waa nadaafadaasoo naga rabaa gudoomiyaa wuu soonu yeelaya male hunguriyaan ahaya anaga ani soddon sanaan taaganaa laamigaan wax dhibaato oon ku arki male qashinna waa la qaalaay oo lacag waa ku dhiibaa waana nadaafayna anaga waxaan dan karta iyo duruuf karta awgeed ayaa laamigana keentay laamigay biyaha ku shubaan iyo laamigay allayaana been waaye wax ka jira malaha hadda waa kana laamiga waxba ugama jeedin meeshaan iyadoo laga faacawada laga tagaa maalintan waa lagu ganacsadaa iyo danta jirta aan saas yeesho maane inaan ka raacday laamiga oo nalka waxeeyo muxuu ahay nalka fadhageliyo waa ina dhibee dhowr saafar nin goostaa imaanayo darbiga kusoo dhaca khasaaraasoo dhan aan la kulannaa wax waxayna daadina hataa maray noo imaanayaan wax naga dabagedinaa dalaa dumina waa noo imaanayaan laakiin waxaasoo dhan waxaa waaye waxa nooga fiican anagoo iska joogno iska shaqaysano intaan u diraayo waxaa waaye gudoomiyaha gobolka haddii uusan meel kale noo hayno naga maaraynaynin oo si keena dhaaf dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay shisheeyuhu ka hirgeliyeen dalka ayaa waxaa bulshada jooga goobaha ay ka arrimiyaan ay ka qaadaan lacago canshuur ah taasoo ay ku sheegayaan inay wax u qabanayaan bulshada islamarkaana ay ugu dhisayaan wadooyin goobo ganacsi iyo caafimaad balse waxaa marar badan sidan oo kale warbaahinada uga soo hormuuqday bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaas oo ka cabanaya madaxda dowladda federaalka dowladda itoobiya oo walaac ka muujisay hubka ay masar ugu deeqday dowladda federaalka iyadoo ka digtay in hubkaasi uu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkaasi zakariyo cumar ayaa ka waramaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya tayaaskii silaasi ayaa sheegay in shixnadaha hubka ah ee ay masar ka dejinayso magaalada muqdisho ay keenayso inay sii xumaato xaaladda mandiqadda geeska afrika hubkaasina ku dambayn doono gacanta wuxuu ugu yeeray argagixisada wakaaladda wararka ee itoobiya ayaa ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi in itoobiya ay walaac xoogan ka muujinayso shixnadaha hubka ah ee ka degay muqdisho kaas oo uu sheegay inuu sii burburinayo xaaladda amni xumo ee horeyba uga jirtay dalka soomaaliya waan ka walaacsannahay in hubkaasi uu uga sii daro xaaladda amni ee dalka soomaaliya ugu dambayntiina wuxuu ku biyo shuban doonaa gacanta argagixisada soomaaliya joogta ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda itoobiya taaya aski silaasi rashiid cabdi oo ah falanqeeye ka tirsan xarunta daraasaadka amniga ee sahan oo la hadlay wakaaladda royters ayaa dhankiisa sheegay inay aad u xooggan tahay cabsida laga qabo in hubka masar ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay in sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka ay hub fara badan kula wareegtay weeraradii ay ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka dowladda itoobiya iyo masar oo isku haysta biyo-xireenka nahda ee laga dhisay webiga aniil ayaa doonaya in soomaaliya ay ka dhigtaan saaxa militari oo ay ku loolamaan mid welibana uu midka kale uu cadaadisa ka saaro sida muuqatana labadan dowladoodba waxa ay kala wataan dhinacyo soomaali ah oo aan danaha soomaaliya ka fikiraynin kuwaas oo kale ah dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay tilmaamayaan waxgaradka soomaaliyeed warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ayaa saakay gantaalo balastig ah ku garaacay dhulka la haysto gaar ahaan talaabiib ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ayaa saakay qaaday weerarkii u horreeyey oo ay ka geysteen talaabiib kadib markii gantaalka riddada dheer ee balastiga ah ay la beegsadeen xarunta dhexe ee hay-adda sirdoonka yuhuudda ee mosad oo ku taala duleedka talaabiib shiicada lubnaan ayaa sheegtay weerarkan inay ugu jawaabayaan qaraxyadii nidaamka isgaarsiintooda lagu beegsaday sida caadada ahba yuhuudda ma aysan soo bandhigin wax khasaare ah oo gaaray iyagoo sheegay in nidaamkooda difaaca uu ka hortegay gantaalkan oo ah gantaalkii ugu horreeyey ee riddada dheer oo ay shiicada xisbullah isku magacaawday ku weerarto talaabiib tan iyo intii yuhuudda ay ballaarisay duulaankeeda lubnaan waa markii u horreysay oo la ogaanayo inay shiicada lubnaan haysato gantaalka balastiga ah oo ay soo saarto iiraan horey waxaa loo ogaa oo keliya xuutiyiinta inay gantaalkan ku hubaysay iiraan gantaalkan wuxuu leeyahay madax qarax oo leh culays kun kilogaram taasoo ka dhigan inuu burbur xoog leh ka geysan karo masaafada uu gaari karo oo u dhexaysa kun saddex boqoli konton kilomitir ilaa kun sagaal boqoli konton iskudarka culayskiisa guud ayaa sidoo kale ah toddobiy toban kun afar boqoli siddeetan kilogaram guud ahaan warkii alfurqaana dhegeystayaal waa naga intaa